aan tukan ma lagu nikaaxi karaa gabar tukato nin aan tukan ma lagu nikaaxi karaa gabar tukato washukran
nikaax iyo nikaaxa marka la yidhaha shuruuduu leeyahay nikaaxa wuxuu leeyahay weli gabartii markaysa la nikaaxiyayey ninkii lagu nikaaxiyayey laba qofood la markhaatiya iyo siigo oo la yidhaha qabuul iyo iijaab intaas in la hela u shardiya shu- marka arkaantaasuu leeyahay arkaantii marka waxa kamid oo laga hadloohay waxay la tahay hadda waa weligii markaysa marka weligaasi xadiiska nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu ku cad yahay markaysa in loo baahan yahay laakiin eh, culummadu way isku khilaafsan yihiin iyada lafteeda culumadii xanafiyada ha uga horeeyaan Eh, weliga waxaa layidhi gabarta horta naag ma- naagtu iyadu ma geli kartaa ma arkaysaa guur ma geli kartaa oo iyadu iskeed ma ma u nikaaxsan kartaa mase uma nikaaxsan kartayba marka hore culummadu ka bilaabeen Eh, culumadan ma- xanafiyadu waxay qabaan inay xaq u leedahay oo ay mutasarif tahay oo markaysa ay ninkay rabta la heshii karto oo ay nikaaxsan karto oo markaysa aan wax dhibaatahu ka jirin weligu isagu hadday la xun tahay wuxuu ku leeyahay yacni sida wanaagsan waa in loo sheego laakiin wuxuu ku leeyahay isagu inuu soo dacwoodo markaas uu yidhaa ciladaanaa jirto markaysa laakiin iyadu heshiiska waaba geli kartaa ay qabaan waana cadoo markaysa mugdi kuma jiro heshiiskayba geli kartaa sidee beec wuxuu geli karto way alaabta kaaga gadan karto sidaasoo kale waa mucaamali kartaa laakiin madhabkeena eh, shaaficiga markaan usoo laabano waxaan u maleehaa iyada xanafiyada dhexdeeda buurmaba ka jiraba ma la masaafeysta iyo ma taagno adoogu asoo derbigan dhinaca kale ka joogo ee gabarta halkaa ninka kula heshiiyay waana lagu nikaaxiyaa wax dhibana kama jiraan marse waana culama ee culammada islaamka ka mida waana madhab weyn welibana adilay heystaana ma arkaysaa meel cidlaa kuma taagna laakiin madhabkeena marka loo soo laabto iyada lafteeda waxaa layidhi weligii inuu joogo iyo inuu maqan yahay qofka weligeedii jaa- joogo taagan yahay waa nikaaxiha qofkaan weligeedii joogin oo aan lahayn markaas eh, sababtii lagu waayey maxaa loo waayey meesha maba soo qaadaan culammadu waxaad joogtaa halkan gabadhi wiilaad joogo gabartaasi wiilkaas eh, gabartan aabbaheed aawayan leh aabbaheed ma joogaa mase ma joogo ma joogaa leh mayadaa ka timid ma isagaa ka tegin oo labadaba ma tahay ama iyadaa ka timid ama isagaa ka tegin laakiin waqtin xaadirkan la joogo ma joogaa xaggoo si joogaa waalidkeed weliba waxay qabaan shaaficiya aabbaha iskale welinimaduna ma guurto oo ma arkaysaa aabbihii oo nool intay ka guurto cid kale u guuri mayso aabba weligiis isagaa aasidiisa u haysta culamada kale dalaag waxay qabaan inay burburin karta xatee marka aabbaheed ma joogo waa nool yahay laakiin meel masaafo dhan uu jiraa gabartiina halkaanay taagan tahay wiilkiina halkaanuu joogaa waa la ysku nikaaxiyaa waana sax nikaaxaasu waana saxiix sida ay qabaan culamadaasaana qabto wallahu tacaala aclam gabar aan dukan marka la yidhaha iyadan eh, nin aan dukan gabar dukata ma lagu nikaaxi karaa horta waa laga fiican yahay qof aan dukan iyo qof dukada markaysaa isku mid maahan laakiin dukasha la-aantu maxay tahay mid waaye horta waxaa la yidhi dukashada lafteedu eh, qofku ma gaara mase waa marka laga hadlo waa culammadu arrin kaleetoodoo khilaaf kale ka jiro qofkaan dukan oo salaada iska dhaafo ma gaala mase gaal ma aha waa gaal haddii la yidhaha lagu nikaaxi karo laakiin inta qabtaa waa yar tahay maysa in uuna gaalahaynaa la qabaa annaguna hadda nala maaha maysa qof caadi aho markaysa halkan joogo waa gaal ma dhahayno laakiin eh, qofku haddowna dukan oo xoogaa eh, ay ku jiro ma arkaysaa waxa la yidhaaho faasiqnimo iyo waxyaabahaasoo kaleeto ama dukaan la-aan ama xijkood ma arkaysaa kuwaajibuu diidan yahay oona tegin ama sekadoona iska bixin ama akhlaaq xumo kalaa lagu tuhunsan yahay waxyaabahaasoo dhan fisqiga waxa la yidhaaho fisqigaas mar hadduu yimaado faasiqa waa laga fiican yahay horta markaysa waxaa fiican gabartu inay hesho qof wanaagsan oo iyada sidoodoo kaleetooda wiilkuna inuu helo qof wanaagsan oo ahlu diina oo diintiisa u kaashado sida wanaagsan waayo laakiin waa lagu nikaaxi karaa marsa nikaaxaasna wax dhibaataa ma aha maxaa jira gaal maaha maarkaysa faasiqnimo laakiin haddii ma fiicna maqaamkiisu ma dhowa meesha laga hadlow hayo waxay tahay wax ma lagu nikaaxi karaa mase laguma nikaaxi karo ma gaala mase gaal maaha markaysa arrin fudud oo markaysa hoos loo fududey kara maaha saas darteed dhinaca wacdiga marka la joogo looma naxariisto gabarna lagu nikaaxi maayo guurna ma galo lamana salaamayo loomana soo dhawaahayo waana daalim waana faasiq laakiin markii nabal keena waa ku nikaaxayna wallahu tacala aclam
bismillah masaladan xaggan la bixista yani kudhaa la cararo yaan raba inaan iyarka kaga kordhiyo waa sida horta sheekh axmed u sheegay xagga nikaaxa ma asaxi mise ma asaxaya gabadhii madhabka abu xaniifa oo madhabka ugu weyn caalam islaami aabahooda jooga rug nikaaxaan adabadoodana axaadiis iyo aayaad qur-aan laga haystaan kolley ninkii daliilada ninkii garanka wax baari kale dee kutubtooda waa mutawafir waxa ay kala haystaan dee qiyaas qawi ah oo guurku waa caqdi waa caqdi bayna arajul wa- bayna azawji waazawja wuxuu marka lamid yahay baacii iyo ijaarkii iyo shaqaraadintii iyo wixii hawle qofkan samayn lahaa uu lamid yahay marka kaasi masalo weeyaan waa suu sheekhu inoo haqabtiray laakiin waxaan u malaynayaa la bixistu inay bal nikaax u ahaadaba inay sideeda u banaanayn laanna gabadha iyo ninka israacaya waa laba qof oo kale ajnabi ah marka labada qof ay kale ajnabi ahaan isla socodkooda ilaahay banaynay subxaana wa tacaala gabadha muslimada ah ma banaano inay u safarto meel masaafadaha sideeda waxa masaafadaha la yihahdo fuqahada ku meel heshiinin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii la galaynin marka waa ijtihaad maxaa waliga daahir waxaan ku sheegnay waxyaalaha ijtihaadaadka inaan baatil iyo xaq waa xaq laakiin baatil lagu lagu kala qadaayo xaq baatil weeye xaq weeye kala odhan karin marka saa darteed masaafadu waxay noqon kartaa toban mayl bay noqon kartaa shan mayl bay noqon kartaa ha waxay ugu ha noqoto inay uwan muslimada ah biduuni maxram qof yacni aan guursan karin la socdo mooyeen qof sharciyan aan guursan karin aabaheed iyo walaalkeed iyo dad noocaasa la socdaan mooyeen shareecadu ma banaynin inay jir la marto dad ajnabi ah idanka ajnabi ah walow adeerkeeda iyo abtigeeda ha noqdeene ma banaynin waad ogtahay hataa xajka jumhuurta culimada waxay qabaan inayna kala asaxaynin oo rugni kamid yahay shuruudii bay ku darayaan sidaa madhab imaam shaafici oo isagu hadday dhahaan waxay waxay dhahaan haddii la helo dad fara badan oo jamaaca oo haween kale oo aamin ah haddii la hela halkaasay oga soo reebaan iyaga laakiin rag kale ma socdaan mayna ogolaan iyo naftoodu marka dababta nikaaxii maasixi mise maasixinta magaalin socodkaa jidka la socdo lama actiqid qof banan inuu jiro oo waayo dee jidka waxay la socotay ninka ajnabiga ayay raacdo intaas ma sii socotay intaasoo dhan waxay ku sugnayd macsiya ku sugnayd bilahi tawfiiq
bismi illaahi raxmaan iraxiim arrintaas sheekh cabdullaahi iyo sheekh axmed say noo sheegeen waayo waxaan kusii daraa laba kelmadood oo gaagaaban gabadhu inay baxdo ay nin ajnabiga jidka la marto ma banaana maxaa yeelay khilwadii iyo ajnabinimadii ayaa imaanayso mana banaana isla socodkaas laakiin haddii midaan u socono isla bixidda waxaa looga hadlo hayaa dhaqankeyn hadda soomaaliya yaallo ama bilaadaha carabta midka yaalla haddaan usoo noqono marka midkaas dhaqankayna soomaalida gabdhihii horta jidka soomaalida gabar aadan marsiin adiga oo aadan marka hore diinta islaamka aadan barin oo in xijaab aadan barin oo in ninka ajnabiya marka hore aadan barin oo maanta aad tiri hadday iskoolan aada tiri aadan ka celin oo hadday tiri dugsigan aada mari doonta aysan aadan oo hadday suuqa kasoo adeegay adigu inay nimanka dhex marto aad ogoshaha oo adigu aad iskala weyn tahay inaad dambiil qaadato waa ognahay nin soomaali oo suuqa kasoo adeegay iskala weynah gabadhii marka adigaa suuqa ku sii daay ninkii maantoo idil way la socotaa afar iyo labaatan saac ilaa cumrigeeda maalinkaa yeelan ilaa intay ka weynoodo waa ogosha maalinka ay nin la baxdana waa kula xamda waxaa leedahay inta cawlaas ma ajnabi maaha ninka la socdo oo shalay ninkeena joogta soo ajnabi maahayn macawada keliya oo ajnabi ah marka nikaaxa la qabamo baa waa midaas horta waxaad u qabtaa idab annaga naga wada xumaatay wa gabdhaha baadiyaha markay annaga aan eegno oo gabadha ninka la baxaayo intaana la bixin baadiyaha dadka deganaa yaqaani gabadha aqalaa waxaa loogu dhisaa meel gaara oo la yihaa gabadhu nin bay gaartay waa la xidxidana gabadha nimana u imaana habartii adoogan aqalka wada gaara leeyihin gabadhi waxaad ogolaatay inay aqalkaas cawda ku tahay caawa ninka waa la sheekaysana waa la isla baxaa geedaha la tegaa waa la soo wada sheekaysana waa la soo heshiina haddaday hore u baxaan marka hore ada aqal banaanka ugu dhisay marka hore hadda marka bixidha maxaad u diidaa dad marka caawa ogolaa gabadhi intaan shareecadda muska baabeenay muska kale yaanan isi su-aala gabdhaha marka hore annagu aan xakuno gabadha markaad diinta islaamka barto oo erabta barto oo ina ninkan ka ajnabiga barto markaas inay la baxdo ayadaanba furso u heli kara waa midda koobaad midda labaad kelmad soomaalidu ay isticmaasho ayaa keentay soomaalida iyo carabtaaba isticmaalaan gabadhaada adig inaad gadato waa kuu baneeyey gabadhaada inaad iibsatay waa kuu baneeyey gabadha caawa nin baa kaa soo doontay markaasaa tiri intaasoo qaadin iyo intaasoo faras iyo qoray iyo intaasoo habeen geeli la cun lahaa laqalla haddaadan dhiibin gabadhayda farta fart saari maysa qolkaasay buugu xiranta horta waqatiin dowladda sacuudi carabiya xataa waxay go-aan gaartay soo jeedisay ilaa gabadha meherkeedii aan laga badinin lixdan kun oo riyaal bindaasa weli dowladda ka codsanaa owle dowladdu go-aankaas noo gaarto inaan qofka sacuudiga meherka gabadha uu ku mehersanayo aan laga badin karin lixdan kun oo riyaal macnaha maxay noqotay odayguna wuxuu warkaaga bilaabaa gabadheydii maad rabta haa boqol kun oo riyaal waa meherkeedi boqol kun oo riyaalna aada siine hooyadeedna gabadha gurigeeday soo dalbane waxay ku leedahay gabadhan guri alaab yurub ha loo dhigo guri alaabta loo dhigaa itaaliya waa noqotaa ama jarman noqotaa habartu waxay dalbato markaad raali garayso toddoba beri haddii aada ogolaato in la dheelo oo geel la qalo anuu qadar aan joogi jira muddo badan iqaama ku lahaa toddoba habeenay dheelaan ma habeen warbana neef geelaha la qala ninkii ka bixi waaya waxaa gabadhi ma arkaa waxaa suura gasha marka gabadhii wiilkiioo israba in la kala xayo marka waxaa waaya gabadhii meeshaasay maxbuus ku taha odagii gabadhiisii deecu taha waxaa imaanaysa marka gabadhaas hadday awada fursad u hesha min inala dhuumato maxaa yeele odagii asiga xaqi u ka tegay gabadha keelaha soomaalidu way isticmaashaa reer gaalkacyoodka waxay aada ugu mahmaan reer nuugan ka nimide waxay yidhahdeen qabiltu qaalma kama dambeeyaan qabiltu qaalma kama dambeeyaan macnaha gabadha ninka intaanan qabiltu wa nikaaxaha aana dhihin horta qaalmaha ka arusa ninka gabadha marka haddii la yidhi ninkaa labaatan qaalmood doosana siinin ninka lagu xeri maayo inay caawa la dhuumato adaa sabab u noqon marka diinta islaamka inta dumino haddana inaan dhahna sixitaankeeda jibkaba maxaa wada socoweyn waxyaaba la yidhahdaa culammadu waxay yidhahdeen haddii qof mas'alo ku su-aalo oo diinta islaamka inaad uga jawaabto rabo horta mas'alada horta marka hore qofkaanu ku dhisanya diinta islaamka diinta islaamka qofkaan ku soconin haddana inuu yidhahdo diinta islaamka ha layga qanciyo aada ay xunta annagu aan dib isugu noqono waxa aan ka hadlaya waxaa waaye gabadhan ajnabiga inay nin raacdo waa xunta laakiin adigu waa inaad ku xirto gabadhan xoolaha layga siiyo haddii kala marta qaban maysid dhulkayna waxaa looga yaqaanaa xoolaha laga qaato mangaliyo gabadha mangaliyo waxaa la yidhaha habarka waxaad siinaysa qaalin lo-a adaga waxaa la siinaya laba iyo toban ariya gabadha waxaa meher looga dhigaa intaasoo afartan eriya ka bacdiyaad gabadha guursane ninka awoodi waayo gabadhayda ha ii joogta hadda waxaa imaanaysa gabadheena waad ciqaabtay ninka gabadha u baahna waa ciqaabtay caaway dhuntaag adaa u sababa adaa u sababa marka gabadheeda diintiina bartaba diyaar uma ihid marka wabilahi tawfiiq labada meelba way qaldan yihiin